Deeqdan oo isugu jirtay bur, bariis, sonkor, baasto iyo saliid ayaa la gaarsiiyay barakacyaasha degmada Baydhabo. Deeqdan ayaa waxaa iska kaashaday Wasaaradda Gargaarka Koonfur Galbeed iyo Xarunta Gargaarka Boqor Salmaan Maxamed Cabdi Ismaaciil oo ka socda Hay'adda Tadaamun oo loo soo wakiishay bixinta deeqdan ayaa ka warramaya noocyada ay ka kooban tahay.
halkan maanta waxaan ku qaybinaynaa deeq raashinah waxa weeye waa magaalada baydhabo xaafadda bardaale waxaan qaybinaynaa eh, raashin macaawino ah oo loo qaybinayo laba kun oo qoys Een, deeqdaas waxaa maalgelinaya eh, hay-adda xarunta gargaarka iyo bani'aadamtinimada ee boqor salmaan waxaa fulinaysa hay-adda wadaniga ee tadaamun oo kaashanaysa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed Een, waxaan rabnaa inaan uga mahadcelinno wasaaradda gargaarka iyo maamulka eh, degmada een, baydhabo oo runtii si een, hagar la'aana noola shaqeeyey shaqadaa noola fududeeyey een, baan uga mahadcelinaynaa Een, waxaan ku faraxsanahay inay maanta ka faa'iidaysanayaan dadkii mudnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka koonfur galbeed cabdulaahi isaaq macalin ayaa sheegay in xilli fiican lagu soo beegay deeqdan Ee, marka iyad maynka mahadnaqaane ee, hay-adda gargaarka ee, boqor salmaan oo hadeersidii ee, dowlad goboleed koonfur galbeed inii oo ee, raashinkii lanka taragalay inii la deersiiyey taasoo ee, tiradiis deeraas raashinkaasaytii ilaa iyo lix kun qoos inii raashin la deersi lixdaas kun amayba ku mid ah inii magaalada baydhabo afar kun qof oo raashin ala ka sii kun qofna raashin ala ka sii ee, afgooya iyo kunna ceelasha biyaha marka saas dartee may bahaaytay munaasabad muhiimsan inay dadka ee, gargaarka bini'aadanimada u baahan wasaaradda gargaarku gacan ku jeysatay inay ee, inay dadkaasaytay waa la deersiye qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaysta ayaa ka mahad celiyey bariis i bur bariis i bur iyona i basaliid yana si baahanayna kama hadnagaan
maadaama raashinka noocyadiisa kala duwan maanta lagu sugo qoyskaaga intuu ka kooban yahay wooskay siyeero siyeero kuwabanga baahanayna bariis i bur i saliid yana si i baasta kama hadnagaan eeda eedaan mahadsanta heedda sharaftalle imaamadalle ilaahayna hejiyaan kama hadsagna baahanayni dhibaan qabni ilaahayna sii alxamdulilah siin mahadnagni yaa si kastaba deeqdan ayaa ku soo aadaysa xilli barakacyaasha baydhabo ay saameeyeen roobab lixaad leh